al-shabaab sida ay magacooduba ku sheegteen aad ka fahmayso ajandaha tooska ay leeyihiin inay fikirkan dhallinyareeyaan ay fahamsan yihiin meesha maaragtay ummad loo fadhiisan karo inay tahay dhallinyarada of course ra'yigan oo argagaxa ah fikir dhallinyaro ma aha waa fikir dad waaweyn ay soo sameeyeen laakiin waa khidad ay dejisteen oo ay ka wadaan in uu ururku ahaado urur mar walba dhallinyarada shidaal u noqdo waana taktiig ay maaragtay ururada isbedelada iyo kacaanada sameeyo dhan ay ay maaragtay xoogga saari jireen marka laba si ayay ay shabaab dadka u qortaan midna waa mid wakti fog leh oo ay soo maaragtay abaabiyaan iyo dad ay jidka ka helaan oo labaduba dhallinyaro ah laakiin kala da-weyn midda dambe oo ah inay dadka ay jidka ka heleen oo ay qortaan iyagoo xoog leh kuwaas waxay ugu talagalaan waa wax markaas isla jaan qaadaan oo aysan caqiida ahaan rabin inay sii wadaan laakiin hogaanka oo mustaqbalka ay rabaan waa hogaanka marka ay caruurnimada lasoo bilaabaan oo dugsi qur-aan siddeed sano iyo wixii ka sarreeya ayay lasoo bilaabaan ilaa shan iyo toban sano toddobadaas sano ayay xoogga saaraan toddobadaas sano qofkii ay helaan waxay hubaan in uu ebed aaminsanaan doono fikirkaas waan gartay manhaj baa lasoo hadal qaadaa al-shabaab iyo fariimo kooda inay dhallinyarada soo gaarsiiyaan muqdishona waad uga baqdeen inay saameyn ku yeeshaan manaahij noocay bay dhigaan manaahijtoodu waa manaahij guracan oo mabda-ooda ku salaynaya mabda-ooda in dadka la qaybiyo in dad maaragtay yar oo barakaysan inay jiraan in dadka laga dhaadhiciyo oo maaragtay keligood islaam ah keligood waddadii jannada haya inta kalena la yihiin dadkii lala dirirayay taasaa sababaysa in qof ay ka soo dhaadhiciyeen qof salaad ku jira oo masaajid ku jira oo rukuucsan in uu la soo dul istaago xabad uu madaxa uga dhufto ta ma keeni karto qof caadi ah arrintaas waa qof maskaxdiisii aada loo soo bedelay marka manaahijtaas laba si ayay yeelaan horta sida warbixinta ku cad wixii aan aqoon jirnay oo ahayd dugsi qur-aan waa ay baabi'iyeen cilladay ku arkeen dugsi qur-aanku inuu ka madax bannaan yahay ayay ogaadeen oo macallinka dugsiga qof aan ayaga ahayn ayuu caadiyan noqdaa qofkaas si uu inuu uga xeeladaysto oo uu amaradooda qaato uu isku dayaya laakiin inuu dad u soo saaro way ka gaagaabsadaan markay arkeen marka in dugsi qur-aanadii aysan ahayn meel oo ay dad ku soo saaraan way baabi'iyeen waxay marka qaabkii u bedeleen waxay tahay in ay institutionno macadiyo oo diini ah oo caruurta iyagoo yaryar lagu abuuro oo qur-aanka iyo ay ku baraan iyaga macaahid ay maamuli karaan oo waalidiintu maaragtay laga soo qasbayo inay maaragtay lacagta xataa wax ka bixiyaan iyo wax lamida waxay qabaan sida warbixinta ku cad maaragtay wasaarad u qaabilsan ay hawshaas maamusho dhinaca kaleeto iskuulaad oo caadi ah oo iyaguna ay maamulaan oo private ayaa jira oo lagu dhigo manhaj iyagu ay ansixiyeen ee ogolaadeen manhajkaas waa maaragtay taariikhda marka la dhigaayo taariikhda waa la gurrici karaa mid caadiyana waa la dhigi karaa juqraafiga sidoo kaleeto juqraafi oo marka waa manhaj ay maadooyinkii iyaga u hiilinaya oo ay iyagu ay samaysteen ayay kasoo dhaadhicinayaan marka qof soomaali ah oo aan taariikh taariikhda ka duwan aaminsan juqraafigeena juqraafi aan ahayn oo maaragtay maab ay iyagu aaminsan yihiin ay u dhigaan iyo sidoo kaleeto maaragtay qusan waxaa soo hadal qaadeen qabaa-ilada inay inay qasbeen inay dhalinyaro u keenaan welibana ay maalgeliyaan qaarkood xarumo ay qasab ku dhisaan marka sidee cabdilcasiis horta waa inaan fahano eh, nimanka shabaab eh, inkastoo magaalooyinkii waaweynaa laga bixiyey eh, dhulka badankiis weli iyaga maamula Eh, dhulka soomaaliga waa dhulka aan magaalooyinka ahayn oo miyiga ah eh, dhulka- xoolaha lagu raacdo iyo dhulka beeraha lagu fasho intaba marka qabaa'ilka soomaalida oo kasoo bilowda eh, xarar dheere ilaa maaragtay xuduudda kenya iyagaa weli maamula qabaa'ilkayga qabaa'ilku iyagay la macaamilaan marka eh, bulshada de badankeedna meeshaasay jirtaa magaalooyinka ma joogaan marka eh, qabaa'ilku waxay la macaamilayaan cid walba oo markaas ay u arkaan authority oo maamul ah oo degaankooda eh, way ku qasban yihiin een, way jiraan meelo qabaa'ilku ay laftirkooda ka dhiidhiyeen iyo meelaan looga dhiidhin karin intaba oo waa waa xaaladday mar walba ku xihan tahay